caawa iyo haweyska qodobka ugu horeeyeen halkan ku soo qaadanana caawana waxa uu noqonayaa sababaha loola bixi jiray magacyadii hore ee soomaaliyeed rag iyo dumarba doctor maxamuud yuusuf ducaale oo dictoorka loo yaqaano magaala waddanka doctor maxamuud yuusuf ducaale oo dictoorka loo yaqaano oo jooga waddanka kanada ayaa arrimahaasi si aada isagu ugu dhabangalay waxaana aan weydiiyey bal hadda wixii loola bixi jiray inuu inoo sheego waxa weeye intii aan dhex marayay axmedowen u fiirsanayay magacyadan af soomaaliga ama se dhaqan ahaan dadku uu la bixi jiray kasoo jeeda luqada soomaaliga waxaan arkay intaynaan horta magacyada waxaan u qaybiyey kuwa rag oo kale afar qaybood baan u qaybiyey xagga macnahooda marka la eego haye laakiin horta waxaan ku horeynayaa ah, xagga naxwaha iyo luqada af soomaaliga haye markaan dhinaca ka eegay waxay u qaybsameen sida tan matalan oo kale een, waxay fal sameeya oo kale sida magaca diiriya oo kale maarata ha saheeya oo kale ha negeeya oo kale ha magacyo caynkaas ahoo oo sameeya ama marka ragga laga hadlayo haye waxaa kaloon arkay magacyo kale oo iyagu een, laba eri ka kooban oo af soomaaliya oo midna magaca yahay midna fal yahay haye masalan oo kale sida een, kelmadda diid oo kale qaar raacasa diid aa sida caydiid aha gamadiid aha ee, qaybdiid aha saasoo kale magacyada caynkaasa maarata ha kuwaas diid qaarna waxaa raacasa kelmada kale doon doon ha marka waxa weeyaan oo kale kuwa waxaa ka mid ah een, geeldoon aha loodoon mm goobdoon aha abtidoon aha bahdoon aha shirdoon kuwaasaa ka mid ah haye marka kuwaas waa ilmo doon oo doon taasaa wada raacasa haye Een, waxaa jira gruub kale oo iyaguna il- een- een, falka leh ay raacasa waxaa inuu leeyahay haye oo sida waxa lagaga mormeeye magacaa laha la siiyey ha waxaa ka mid ah ducaale mhm bulaale mhm cawaale ha ayaanle ha ma- barkhadle aha kuwaasaa ka mid ah samaale haye marka haddaba taasi waa xagga luqada markaan i- inta u qaybsameen mar- ayuu badayay inkastoo laga yaabo in qaar kale la jiraan haye waxaan haddaba ku sheegayaa xagga micnaha ujeedada laga leeyahay marka aan ka eegno ha wa- waxaan u arkay inay afartan qaybood yihiin haye iyagoo weliba mararka qaarkood si aada iskugu jirjirto oo waxaan la yidhaha complicated afka qalaadoo kalaa ha murugsan murugsan ay noqonayaanoo mid ujeedo laga leeyahay ujeedo kale loo isticmaali karo haye oo qaybaha aan tirinaya qaar ka mid a ay isgelgeli karaan haye marka qaybta koowaad oo u fiirsa hadda qaybtan waxa weeyaan xaaladda qoyska ama dareenka waalidka iyo xigaalaha haye macnaha reerkaa ilmuhu u dhashay ha sida markaa xaalkiisu yahay ama waalidka labada waalida dhalay een, ama filan ama dareenka marka ay ka muujinayaan ilmaha ha ayay ayay magaca ugu bixina marka magacyada waxaa ka mid ah aha diiriye aha nuuriye aha daheeye aha een, dayr aha iminka daheeye iyo dayr oo kale macna ahaan waa isku mid af soomaaliga maxay ma- ma- micnahooduna waa maxay micnuhu waxa weeyaan daheeye meel ban oo- oo fooga ahayd oo sida markay meel banaanaato kale waxa lagu buuxiyo lagu daheeyo ha oo kale looga jeeda dayrna waa dayrka waa ooda lagu soo wareejiyo amase waxa lagu wareejiyo waa run waa deyrkii Mar- marka waxa weeyaan masalan oo kale hablo badan buu reerku lahaa haye inan buu aada ugu baahnaa haye inanka markaa dhashay dayr baa loo bixinaya ama ha daheeye ama haye nuuriye ama diiriye ama ha dile ama nageeyi ama Ha.
jicsi intaasoo dhan waa loo bixin karaa Si- jicsinna waa markay een, gabdho hore u lahayn reerkeen ulahaayeen reerku haa haye oo waa waa waa wax la- laysiiyey jicsi waxa la bixiya waa jicsi waa Daa run waa waa deeq ilaahay keenay oo kale weeyaan micnuhu waa run markaa sidoo kale reerku xoolo badan bulayay inan buu baahnaa wuxuu bixinaya ceeleeye haye kii xoolaha ceelka geynaya soo waraabinaya weeyaan haye cabsiyuu odhanaya aha haddii la hunguraynayo oo lalahaa masalan oo kale reerka hablahooga iyo waxaa dee rag ma lehe hadhu toole kuwa ilmaadeerada yihiin maaragtay dhaxalka oo kale iyo waxaa ha waxaa la odhanayaa cabsiyi oo kale aha Een, naaleeye naaleeye aa oo isna waa waa maxay lagu farxay waa lagu naal naalo ha waa waa lagu lagu naalo naalooday aa haye qormeeye haye waa kuwii hor ayuu raacayaa isaguna reerka qoyska dareenkiisa weeyaan oo qormeeye ma magac baa loola baxa mise waa naanays horta naanaysna wuu noqon karaa laakiin magacna wuu yahay af soomaaliya oo saxa wuu ha noqon karaa waa fa- waa- laakiin de haddii naanaysna dadka qaarkiis hebel qormeeye in la yidhaha waa laga yaaba haye waxaa ka mid a dugsiye haye oo isaguna diiri diiriye dugsiyada way way isku macnahoogu isku inanaya waa isku nooc haye waxaa ka mid ah caynaan iyo caynaansha haye oo laba kelmadood oo dhadhankoogu isku mid yahay laakiin sida loo odhanay kala duwan tahay haye waxaa ka mid ah aare ah ileeye aha iyo raage hee taa u dambeeye raagoo kale waxa weeyaan uduw reerku ama carruuray anay u dhalan ama habla unbaa dhalan jiro inan baan u dhalan haye marka waxaa loo bixinayaa raage waa dee sidii uu ahaan jiray iminka waa la isaga bixiyaabaan Aa, malaynaya iminka siyaalo kalaa loola baxaa matalan awowgii ama reerka magac horaa lahaynoo la tixraacayuu noqon karaa oo ah laga daba bixinaya awgiiba reega ahaa ama adeerkiiba ha u bixiyo wey haye okay haddaba qayb kalaa jirta iyaduna mhm qaybtan waxaynu odhanaynaa xaaladda uu la kulmo ama uu la yimaado mhm dabeecadda ha- habka qofka marka ilmuhu markaa dhasho sida loo arko haye masalan isagoo ooyaya hadduu soo dhasho isagoo ciyaaraya hadduu soo dhasho masalan duruufta markaa uu la yimaado haye marka waxaa ka mid a gurxan u haye gurxamaya weeyaan haye waxaa ka mid a aidiid oo kale aha macnaha qoosimaad badan yahu ma ogola in in in wax laga sheego marka waxa- waxa loo bixinaya aidiid haye gamadiid oo kale ama ama islaantii hooyadii a ka seexan kari weyday oo uu ku hawl batay ah ama ama isaga laftisaaba seexan waayo soo jeedo marka gamadiid baa la odhanaya haye qawdhan aha qawdhan iyo gurxan way is imanayaan macnaha waa qaw- qawdhamaya weeyaan tana ah geyd u Ah.
geydamaya iyana weeye haye bulxan haye kuwaasuu la mid yaho isaga laftigu bulxamaya oo waa sooyaan aha
guhaad aha
oomane aha cabane cabane habane aha shiil ah shiil iyo hanfi oo kale waa lala baxaa labadaasna waa isku mid iyaguna waa kulayl waa kulayl markaa ama kolkuu ilmuhu dhashay ayay ayay ayay ayuu ayuu energy fara badan kushaa kulayl badan ama magaranaysaa ama ooyinkiisa iyo hawshiisaa badatay ah markaa ha- waa kaasoo kale raag saala isna jiro oo raagihii xagga hore aynu ku sheegnay la la macno noqonaya raag maxay Ra- raag saali ah Ah. waa waa waa waa waa een- een, kani wuxuu qayb kalena u gelayaa qaybta maxaa la yidhahdaa ififaalaha iyo ah wanaaga mara ninkii kii raagsiimayeesha ee tarmo oo kale ayuu ah noqonaya een xagga dumarka haddaynu u leexanno Ah.
iyagu saasoo kale ma u kala baxaan haa waynu u geli doonaa waynu iyagana qayb qaybin doonaa haye marka mid kalan kuu sheego halkaa aad mid baad meel baad fiste waxa weeye dumarka iyo ragga meel baa lagu kala exda xagga dhaqanka haye waxaad moodaa laba a- ama- amaaradoodoo ragga aan ku arkay inayna dumarka magacyadoodu lahayn haye matalan oo kale hadduu ninku xilliga uu dhashaa xilli xun yahay ama duruuf adagoo qalafsan ku dhasho ah magaca waxaa loo bixiyaa duruufta haye sida hadduu jiilaa dhasho jiilaadoo kale aha hadduu colaad dhasho colaadoo kale xagee hadduu dhasho xagaayoo kale aha habluhu ma laha haye oo waa laga daayay duruufta iyada waa laga dhaaf ha oo dee waa yara moogtay haye haa waxa kale oo habluhu aanay lahayn Mm.
masalan markuu dhasho een, midabka iyo muuqaalka ama amaarad hadduu leeyahay jirkiisu ah oo markaasi amaaradaas amaarad ku habboon in ruux haweeno loogu yeeraanay ahayn ah loogu masalan rag oo kale hadduu ninka bidar baa lagu yeeri karaa aha magacyada xitaa xa- een, xayawaanaadka iyo iyo iyo dugaaga qaarkii ah ayaa loo bixiyaa tukaadoo kalea loo bixinaya ah waxaa loo bixinayaa hadduu bar le hadduu buro leeyahay buraaloo kale aha ma laha dumarku taasoo kale ma iyo bare iyo iyo barre iyo ha hadduu leeyahay ah okay marka haddaba kuwaa midabkuna iyaguna way badan yihiin haddaan wax ka soo qaadano Mm.
waxaa ka mid ah xareed dayli aha maxaan ku idhahdaa cadaawe waa uu cad yahay sugulle aha waa mid quulle Aha.
liigaag hayibe kuwaas macnuhu intaa waa isku wada mid oo wada mid- midabka madow weeyaan haye biixi iyo caduur Mm.
xoosh buraale xaad tukaale giire galaal goob day gorod bidar yey intaasina waa inta- waa- waa- waxay tusaale u noqonayaan kuwa loogu bixiyo muuqaalka markaa uu kolkuu dhashay ilmuhu leeyahay Mhm.
inta badan daba xaalad kale waxaa jirta degaanka markaa beesha ay taallo ah loogu magac daro aha marka degaankaasoo kale xaaladda markaa kasada colaad ku dhasho dee colaad baa la odhanaya ah ama guluf mhm.
looyaan dirir
haye dagaal Mhm.
geedi Mhm.
hayaan kaynaan rooble guuleed marka waa la guulaysto hadda inta beeluhu dagaalo xilli guul lagu jiro ama wax la filayo fiican dhacay guuleed haye geedi haddii la guurayo oo geediyaa lagu jiro socod haye holhaye iyo warmahaye oo kale oo isku micnaa labadooduba haye marka een, kuwaas waa kuwa okay xilliga ama goorta uu dhashay nunka u imaanayna ah waxaynu waxaa loo bixinaya masalan oo kale hadduu de saq dhexe dhasho habeena ah miraa loo bixinaya waa wuu miray weeyaan Mhm.
hadduu goor waxaa kaloo loo bixin karaa guure Mhm.
hadduu waagu marku soo beriyo dhasho oo kale waa dhowr ama waa beri baa loo bixinaya Mhm.
hadduu duhurka dhasho gediid ama dharaar baa loo bixinaya haye hadduu xilliga saqda dhexe caweysinka dhasho hiraa baa loo bixinaya haye hadduu galab dhasho galab baa loo bixinaya ah masalan deegaanada soomaalida qaarkood oo kale fiid fiidowna waa waa loo bixiy loo bixiyaa waxa weeyaan waa fiid buu dhashay ah okay maalin oo kale una waa loo bixiya jimcadu jimca dhashay waa jimcaale ah xagaa iyo kaliil sidaad sheegtay iyo jilaalla way jiraan ah okay haddaba qaybtan magacyadan dam- oo kuwa tafaawulka iyagu ah ah oo inta badan dumarkuna ay u badan yihiin kuwa noocan ah waxaa ka mid a iminka saddexdan magac oo horreeya haddoo fiirso ah warsame ah wardiiq iyo warfaa waa isku macno haye oo warsamahaasee labada dambana maxa- macnaha la imanaya haye wacays baa raacaya aha okay kuwii ay markii reerkii markaa iminka waxa la doonaya oo kale geeldoon ama loodoon oo kale waxaa loogu bixinayaa ah, ama xoolo badan baa le- loo sahaadinayaa inay yeeshaan aha, ama reerku xoolaa buu leeyahay inamuu u baahan yaho kii xoolaha doonaya xo- macnaa ba- barakadii khayrka lahaa oo kale waayo waynu usoo noqon doonaa kuwa dumarkana maxamuudo waktiguna wuu yeeryahe haa bal hadda dumarkana okay dumarka magacyadoodu waxaan u qaybiyey saddex qaybood ah, muuqaalka iyo quruxda waa loogu bixiyaa Waa iyo- run.
iyo habka ay ay ay ay ay- ay- ay- ay- ay- ay u eegyihiin mhm, midda marka waxaa ka mid ah mulaaxu haye dhuux ah, dhudi aha, degen he, habsan ah, suleekha aha, dhamays ah, ilwaad aha, habboon haye qoron haye idal idil dhool aha, shaqlan mhm, markabo mhm, codsiya mhm, intaasoo dhanba waa waa muuqaalka iyo ama ama habka hadda ay u dhaqdhaqaaqayo jirkooda u soconaya waxaan kaasa oo weliba haye wanaag iyo dee markaa quruxa oo haye xaraga ah haye okay xaaladda qoyska sida rag oo kale iyagana waa loo bixiya mhm, waxaa loo bixinayaa deeqo oo kale ah, filan oo kale aha, haweeya aha, nageeya aha, fudeeya tusmo ah, siraad ah, kaaha aha, indhadeeq haye cawo haye oodo ah, qabooja sareedo aha, waxaasoo dhanna waa loo waa loo bixinaya marka reerka yacni inan baa u dhalatay ama intii curdeeda waa lagu farxay ama ama ama inama si- horaa jiro ina sii horreysay weeyaan haye oo aad markaa hooyadeedu ugu baahnay mhm, okay idaba magaca dumarka waxay badan yihiin kuwan iminka soo socda oo oo iyago a- xagga ammaanta ififaalaha iyo oo oo kuwa ugu badana mhm, kolkaa waxaa ka mid a kuwa cambaro dahabo jidciyo nimco kinsi ubax xaadsan saxarla qaladla halkii ragga buraale iyo waxaa laga odhanaya iyaga waxaa la odhanaya qaladla saxarla ceebla cawrala aha, midifla ah, quman kordahab saluugla hugufla huuban ah, kuwa kuwaasoo waxaa kuwaasoo dhan baa ka mid ah.
a Ah, marka dumarka iyagu sidaas saddexdaa qaybood baan iyagana u dhigana waayahay saaxib waa xagaakaasi ditoorka ayuu ahaa xubinta kalenu caawa ku soo qaadana waxa weeye noloshu maaha uun farxad iyo qosol iyo rayray laakiinse dhinaca kalena waa ay leedahay waa laisku daalacnaa sile